bismillahi raxmaan iraxiim wuxuu ku kaasaabsan yahay liqaagaanu caddayn la caddaynaayo warar waraysi aan horay u siiyey joornaalka jariidadda alwadan ee sacuudiga ka soo baxda maalintii lix iyo labaatanka ay ahayd taariikhdu maanta oo sagaal labaatanna la nashriyey oo la faafiyey ayaan maanta jecelahay warar ku yimid halkaa lagu qoray oo fara badan oo dheeraad ku ahaa warkii aan anigu nashriyey ama waraysiga layga qaaday inaan halkan ka caddeeyo inaan waxba ka jirin walaalayaal sidaad og tihiin annagu soomaali haddaan nahay waxaan nahay waddan carbeed oo muslim ah shacabkeennuna waa dad lagu yaqaano dhexdhexaadnimada iyo deganaanshada iyo inaysan jeclayn inay mar walba ay dad kaleeto ay wax ka sheegaan ama ay galaan shu-uuntooda hoose dowladda soomaaliya oo hadda jirtana sida oo madaxweyne maxamed cabdullaahi oo madaxda ka yahayna iyo xukuumadda xasan cali khayr ra-isul wasaaraha ka yahay waxa ay qaadatay anuguna aan la taliyaha madaxweynaha ahay siyaasad ah muctadilo ah oo dhexdhexaadnimo ah oo ah in ay maadaama marxalad yegle lagu jiro inay dhammaan dowladaha caalamka cilaaqada wanaagsan ay la samaysato dowlad walbana inta iyaduba ay diyaar tahay inay soomaliya la tacaawunto in lamida inay la tacaawunto soona dhoweyso siyaasatu fatxi abwaab wax la yihahdo siyaasadda albaabada furan oo soo dhoweynta ku dhisan iyo tacaawunka ay qaadatay heer tira ayayna ka gaartay marka waraysigaas su-aalaha aniga lay weydiiyey waxay ahaayeen afar su-aalood taqriiban ama shan su-aalood iska aheyd su-aasha koowaad waxay ahaaday oo wariyaha ay wareysanaya aada xoogga u saarayey waraysigii uu la yeeshay jariidadda new york times ay la yeelatay ninkii qadariga ahaa sida la sheegay iyo safiirka halkan dhex maray warkii saas ahaa oo reer qatar iyo dhex maray joornaalkaas weyn ee maraykanka uu leeyahay iyo jawaabtii dowladda soomaalidu ay ka bixisay oo markaas timid waxay raadinayeen marka dabcan ama ay weydiiyeen arrintaas sayda ah si aad u aragtaan waxaan ugu jawaabay annaga haddaana dowladda soomaaliya jawaabta rasmigaa ee soomaalida waxaa bixiyey wasiirka arrimaha dibadda taas ayaana jawaabteedu ay tahay waxay su-aal kaloo faraca oo la yidhaha su-aal mutaabaca ama su-aal dabadhiga ay ka dhigeen waxay yidhaheen laakiin waxaa la leeyahay amniga soomaaliya waxaa faragelin ku haya dowladaha qaarkood sidii qatar oo kaleeto oo waxay soo qaateen mithaal maxamed saciid atam inuu martiqaad ugu joogo oo la ogyahay inuu ka mid ahay raggii hore shabaabka ka mid ahay rag kaleetana cilaaqaday la leedahay ilaa akhirihi arrintaas waxaan uga jawaabay horta ninkaas adaga waxaan idhi dowladdan hadda joogta xilligeeda maahna dowladdii ka horreysay ayaa martiqaadkaas meesha laga siiyey wuxuuna ku tegey arrimo oo caalamku isku wada ogaa oo xataa dowladaha waaweyn reer galbeedka iyo u n ka iyo kulle xogteeda ay wax ka ogaayeen dowladda xilligaas jirtay baa faahfaahinteeda haysa marka wax hadda dowladdan xilligeeda dhaca hadda jirtana ma ahan midda labaadna ninkaas odagaa waa ka soo baxay afkaartaas oo si rasmiya ayuu dowladda soomaaliya tiibiyaasha qaranka uga sheegay inay nimankaas ay khaldanaayeen dowladda somaliya waa ka aqbashay sidaa daraaddeed anigu marna mu arko in qadar lagu tuhmo in ay tahay dowlad ilaalisa ama dacmisa waxaan argixisada la yidhaahdo soomaaliyana cilaaqada wanaagsan bay la leedahay tacaawun waxaana kala dhexeeya dhammaan jawaanibta oo dhan ah sidaa daraaddeed arrintaas iyada ah waxaa nasiib darro ah waan sheegi doonaa in si kale loo dhigay qodobka saddexaadoo la weydiiyena wuxuu ahaa xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga ka dhexeeyey saameyn ma ku yeeshay maadaama soomaaliya lagu tiriyo inay dhinaca qatar ay u bayrtay arrintaasna marka hore waxaan nafiyey in soomaaliya dhinac ay u bayrtay waxaan idhi soomaaliya siyaasad dhexdhexaad ayay ka qaadatay khaliijka oo siman cilaaqaada wanaagsan bayna sacuudiga la leedahay sida qatar bay ula leedahay dhammaan waddamada khaliijkana way la leedahay marka sidaa daraaddeed taa horta lama dhihi karo dhinac ayay u leexatay siyaasad dhexdhexaad ay ku taagan tahay dhinaca kaleetana sacuudigan si gaara waxaan uga hadlay inay tahay dowlad weyn oo cimlaaqa oo cilaaqaad taarikh nagala dhexey jiray dowladda maanta jirta madaxweyne xamdullahi farmaajona oo ilaa jee ugu yaraan saddex jeer uu safar ku tegay rasmi ah oo safarka ugu badnaayo dibadda ugu baxay dowlad uu tegaba iyada uu ku tegey marka dalalka khaliijka iyada ayaa ugu badneed iyo dalalka carabta o dhan sidaa daraaddeed cilaaqaad wanaagsan baana kala dhexeeya malik salmaan iyo weliyu cahdi maxamed binu salmaan iyo madaxweynaha ka dhexeeya dowladda soomaaliyana dacmi rasmiya ayay dacmisay oo meelo badan taabtay oo looga mahad celinayo sidaa daraaddeed ma jirto cilaaqa arrinta ah in dowladda sacuudiga ee soomaaliya ay xurguf u dhexayso liajli xiriirka soomaaliya qatar ka dhexeeya siyaasaddaas oo maxaawirta ah oo kale yacni in dowladaha qaar lagu biiray qaarna la cadaaweystana soomaaliya maba taqaanba siyaasadda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dowladdan ku hagaagay waxa weeye ku hagaaya waxa weeye siyaasad dhexdhexaadnimo ku dhisan iyo in dhammaan dowladaha si siman cilaaqaad loola samaysto walaalaha ah ee khaliijka iyo kuwa carabta dhammaantoodba waxaan caddaynayaa marka inta wixii ka baxsan shantaas arrimood oo aan saas uga jawaabay in aysan aniga war lay tiirin kara aysan ahayn munaasabna aysan ahayn xiriirka sacuudiga iyo soomaaliya ee walaalnimada ku dhisanna uma baahna in nin wariyaahu oo xoogo hadallo uu ku dardaro waraysi uu naashnaasho uma baahno annagana maanta uma baahnin inaan dowlad khaliija ah oo sida qatar oo kaleeto ah oo walaalo aan nahay oo soomaaliya wax badan u tarta in annaga warna loo tiiriyey lagu ijaafeeyo munaasab ma aha mana aaminsanin annaga dhammaan riyaad iyo dawxa iyo abudabay iyo kuwait iyo baxrayn manaama iyo maarata masqad kulligood waa cawaasim khaliijiya oo walaalaheen ah oon wada jecelnahay waxayna lamid yihiin muqdisho marka haba yaraatee wax xasaasiye ah dowladda soomaliya kama qabto intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gebagabeeyo wixii dheeraad ahaa oo intaas ka baxsanna anigu shaqana kuma lihi mana laga tiirin karo waana ka xumahay waxaana rajaynayaa warka naska saxa ah oo kan ah oo ah in cilaaqaadka soomaaliya ee wadamada khaliijkan uu yahay mid sugan dowladda qadarna anagu wax tuhmaa oo irhaab ku saabsan aanan u hayn waxa joornaalada maraykanku ay qoreenna annaga aan waxbana laka weydiinayn soomaaliyana iyo jeceshahay inay dhexdhexaadnimadaas ay dhaashato ugana baaqayno wadamada khaliijka iyo wadamada carabta iyo kuwa caalamkaba inay soomaaliya ay marxaladda maanta oo yagleelka ay ku jirto ay garab si dhaba u garab istaagaan khilaafaadka dhexdooda iyo waxyaabaha udhexeeyana aan loo soo rarin soomaaliya ila soomaaliya uma baahnee ayadaaba teeda la tacaalayse taasna waa ku soo gebagabeynaya